إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a dagaallo lagu qaaday shisheeyaha iyo askarta soomaalida ee la shaqaysa ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta caratuurka u ahaa ciidamada etoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan askari ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen gaari cabdibilo ah oo ku rogmaday qaybo ka mid a gobolka hiiraan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa lagu dilay cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa soomaalida ku nool wadanka maraykanka mu-asasada alkataib ayaa baahisay xalqada sagaalaha dardaarano ku socda dhallinyarada oo allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka bulshada ku dhaqan deegaanka bacaadweyne ayaa soo dhoweeyey gurmad uga yimid qabaa'ilada maxamuud hiraab murusade iyo waceysle dowladda federaalka ayaa sheegtay inay dib u soo ceshatay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda kenya imaarada islaamiga afghanistan ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin ka tirsan waddankaas iyadoo isbahaysiga neetana uu wareejiyey saldhiggii saddexaad dayax gacmeed ka baxsaday xakamaynta shiinaha ayaa hadal hayn badan dhaliyey iyo digniino istabajoog ah oo laga soo saarayo halka uu kusoo dhici doono إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa shan iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo ayaa xala lagu qaaday ciidamada shisheeyaha iyo askarta la shaqaysta ee soomaalida ah kuwaas oo ka dhacay shabeellada hoose iyo jubbada hoose warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta caratuurka u ah ciidamada etoobiya oo ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa soo jeedinaya wariye maxamed daahir calisow wararkii naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xoog leh uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo teedsan kaas oo hoos taga degmada maxaas ee wilaayada hiiraan dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada shabaabulmujaahidiin iyo askarta soomaalida ah ee caratuurka u ah askarta itoobiya ee ku go'doonsan magaalada maxaas ee gobolka hiiraan muddada dagaalka uu socday waxaa la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud mujaahidiinta waxaa u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan deegaanka lagu dagaalamay markii dagaalka looga itaal roonaaday askarta soomaalida kuwaas oo iyagoo dhag la qabta lahayn gudaha u galay magaalada maxaas xilliga dagaalka uu ka dhacaya deegaanka tetsan waxaa joogay oo ku sugnaa guddoomiyaha maamulka hirshabeelle ugu magacaaban degmada maxaas kaas oo si dirqi ah kaga badbaaday dagaalkii shalay ka dhacay deegaankaasi dhinaca kale gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku rogmaday meel u dhow deegaanka tetsan kaas oo gurmad ahaan kaga soo baxay magaalada maxaas inta la xaqiijiyey shilkaasi waxaa ku dhintay hal askari laba kale oo ku jiro taliyaha ciidamada maxaas ayaa ku dhaawacmay shilkaasi dhinaca kale xalay waxa ay dagaallo ka dhaceen qaybo ka mid ah gobollada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose jubbada hoose ciidanka mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow hoganka rasaasta ayaa laga maqlayey degmada iyo daafaheeda maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka shabeellaha hoose xalay waxaa la weeraray saldhigga ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada qoryooley iyo saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin ceelasha biyaha awdheeg leh iyo qoryooley si kastaba ha aatee shalay galab ayay ahayd markii kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha laba qarax lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalaambood oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa lagu dilay cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa soomaalida ku nool wadanka maraykanka ninkan oo ahaa tagsiile ka shaqaysta wadanka maraykanka ayaa waxaa dilay nin caddaan amerikaan ah kaas oo doonayay inuu dhac u geysto sida ay sheegeen booliiska maraykanka ninkan caddaanka ah ayaa qirtay inuu dhac u geystay rabay cabdulaahi oo ay da-diisu ahayd afar iyo labaatan jir waxayna sheegeen ciidamada booliiska maraykanka inay xireen ninka dilka geystay iyagoo sidoo kale sheegay inay ninkan horeba ugu raad joogeen ka hor inta uusan dilin ruuxa soomaaliga ah iyagoo ku eedeeyey in labadii habeen ee lasoo dhaafay oo dhac u geystay laba gabdhood oo kala duwan soomaalida ku dhaqan wadanka maraykanka ayaa marar badan la kulma dhacdooyinka nuucan oo kale ah iyadoona wadanka maraykanka ay kusii xoogaysanayso cunsuriyadda ay qabaan dadka caddaanka ah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada sagaala dardaarano ku socda dhallinyarada oo allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya wariye maxamed ciise waxaa weli socda dardaaranada tixanaha ahaa ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ah dardaaran ku socda dhallinyarada allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka dardaarankan oo ahaa kii sagaalaad oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayuu sheekhu wuxuu kaga waramayaa in qofka mujaahidka ah uu wakhtigiisa ku bixiyo daacada alle isagoona kula dardaarmay inay laasimaan camalka saalixa ah
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب
سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سرى دردارنك السقالات كبوحي وقت طاعة الله
نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد dardaaranka sagaalaad ee u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay ku dadaal inaad waqtigaaga oo dhan ku camirto daacada allah waxaadna laasimtaa camalka saalixa ah inta aad awoodo saaxada jihaadku waa suuq laga yaabo inuu xirmo kaasoo uu ka ribxaayo kii ku dadaala uuna ku khasaarayo kii isdhigtoo dadaali waaya ee ka faa'iideyso akhilmujaahid suuqaasi uusan kaa xirmina kuna dadaal sidaad u kasban lahayd wax ku anfacaya aakhiradaada allah kaalmo weydiiso hana caajisi hana isku halaynin jihaadka aad ku jirto keliya hana ku kadsoomin waxay naftaada kugu sheekeynayso ah inaad tahay mujaahid dagaalo badan ka qayb qaatay muddo badanna ribaad u jelib xirnaa ee waxaad jihaadkaa ku kabtaa daacada noocyadeeda kala duwan iyo allaah u dhowaanshihiisa waxaad isku daydaa inaad qur-aanka wardi joogto ah maalin kasta akhrisid qiyaamuleylkana inta karaankaaga ah aad tukatid soonka sunnaha ahna aad wax ka soontid ku dadaal adkaarta carabkaaguna ha noqdo miduu had ya goor ka qoyan yahay xuska allah kutubta ahlu cilmiga inta kuu fudud ka akhri wanaaggana kiisa yar iyo kiisa weyn la imow waxaaba dhici karta in albaabada jannado dhan lagaaga waco sidoo kale sheekha ayaa kula dardaarmay qofka mujaahidka ah in naftiisa uu la xisaabtamo isla markaana uu buuxiyo booska looga baahan yahay una khidmeeyo walaalihiisa mujaahidiinta ah
akhilmujaahid naftaada la khalwo oo la xisaabtan si aad ceebaheeda u ogaatid qallowceedana u toosisid allahna uga cabsigelisid walaalaha intaad awooddo u khidmee waxaad awoodidna u qabo ha ahaatana dharka u dhaqdo ama cuntada u karisid ama nadaafadda u qabatid ama naseexo u gudbisid ama haraasada ka qabatid gaar ahaan kuwooda itaalka daran ama dhaawacyada qaba ama aysan u fududayn inay waxalistaan duruufo amni oo haysta darteed intaasoo dhan ku samar allah agtiisana ka xisaabso oo ajar kaga raadso ahaw mid walaalihiis danahooda u fududeeya si uu allah adigana kuugu fududeeyo danahaaga qofku allah dantiisa u fududeeyana waa mid liibaane ha noqon qof caajislow ah oo cagajiid iyo wahsi badan niyajab badan isbeddelkiisuna joogto yah naftiisana ay ka awood badan tahay oo aan xakamayn karin siduu wax u rabo haddii loo yeeli waayana cuqdad iyo lugooyo isku darsada ogow muslimiinta waxaa laga rabaa inay isugu kaalmeeyaan khayrka oogistiisa iyo xumaanta reebisteeda gebagabada sheekh mahad ayaa kula dardaarmay dhallinyarada allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka inay fadhiisan goobaha maalayacniga iyo fadhi kudiririyada taa beddelkeedana ay laasimaan goobaha khayraadka ah ha ku dayicin wakhtigaaga labaleexad iyo wareegaalaysi fadhi kudirir maqaaxyadaha ah iyo meeraysiga suuqyada sababtoo ah ma aadan usoo hijroonin inaad adduunyada ka daba orodid waxaa tahay ganacsade aakhire ee ma tihid ganacsade adduunyo ballantaaduna waa mid aad allah la gashay eh ma ahan mid aad dadka la gashay mana aadan usoo hijroonin inaad maqaayadaha ku tamashlaysid ee waxaad usoo hijrootay difaacyada inaad laasimtid qofkii adduunyadiisa aakhiradiisa ka hormariya sow noqon maayo qof damacyaroo liita ku bedesha khayr badan oo aan dhammaanayn had iyo jeerna isweydii maxaad faa'iidaysatay laga bilaabo waqtigii aad soo hijrootay ilaa iyo xilligan aan kula hadlaayo maanta sidaa tahay iyo shalay sidaad ahayd ma isku midba qofkay u soo baxdo inuu khayr ku buuxshay waqtigiisa khayrna kasbaday allah ku shukriyo laakiin ninkii intaas ay ka duwan tahay xaaladiisu naftiisa mooyee yaanu cid kale eedayn wasala allahu wasalama calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin xalqooyinkan oo ah kuwo tixano ah ayaa waxay muhiim u tahay inuu si gaar ahaan kaga faa'iidaysto qof walba oo mujaahid ah bulshada ku dhaqan deegaanka bacaadweyne ayaa soo dhoweeyey gurmad uga yimid qabaa'ilada maxamuud hiraab mursade iyo wacaysle sida warbixinta warkan oo ku faahfaahinayo maxamed cali aadan ayagoo maanta si aad iyo aada nooga farxiyey noogana farxiyey dharka iidda dharkii aan ku iidanay noo keenay maasha allah ilaha u barakeeyo wuxuud allah u barakeeyo waa qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka bacaadweyn oo la gaarsiiyey hadiyada isugu jira kutub iyo dhar xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaasha qabaa'ilka ee dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa deegaanka bacaadweyn geeyey hadiyado loogu talagalay dadka deegaanka hadiyadahan ayaa waxaa iska soo aruuriyey beelaha mursade duduble iyo waceysle iyadoona ay aada ugu farxeen dadka reer bacaadweyn haddaba waa kuwan qaar ka mida dadka deegaanka oo u mahad celiyey qabaa'ilka hadiyadaha soo gaarsiiyey anigoo ah nuur maxamed yuusuf waxaan ka mahad celinaynaa walaayada islaamka iyo dadka deriska oo galguduud sida mursade duduble abgaal wacaysla ah walaalaheen deriska baa noo soo gurmaday waxay noo keeneen tahniyad hadiye ah oo dhar iideed ah waxaan maasha allah waxaan ku mahad celinayaa intii soo qabanqaabiday iyo intii ka qayb qaadataba ejer iyo xasanaad allaha ka siiyo maantay waxaa mahad iskale oo kale ilaahay oo mahad lehe macaawinada iyo baciidda nan kugu tala galay inaan ku iidno oo sida sharaftale ay noogu soo gudbiyeen walaalahiya deriska oo ay ka soo qaadeen culamaaul islaam ay noo keeneen sida qabaa'ilada mursade duduble wacaysle ilaahay risi qayrqabo waasaca ha siiyo nabadgelyo iyo ficnaan iyo diinta islaamka oo aan isku xoogaysanaa allahna sidoo kale waxay ka hadleen shucuurtooda ku aadan iyo siday ugu faraxsan yihiin hadiyadaha soo gaaray ayagoo maanta si aad iyo aada nooga farxiyey noogana farxiyey dharka iidda dharkii aan ku iidanay noo keenay maasha allah ilaha u barakeeyo wuxuud allah u barakeeyo ciise iyo sharaf iyo kamaan allah u yeelo waxaan leenahay dadka walaalaheen oo muslimiinta ah in ayagoo sidoo kale uga maarata uga qayb qaataan oo sida dadkaas noogu soo gurmadeen oo hadiyada noogu keeneen ayagoona sidoo kale inay hadiyad noo soo gaarsiiyaan ayagoo noo soo mariyey xagga culammada walaayada ayadoo intaas ejer iyo xasanaaga allah ka siiyo intii ka qayb qaadata iyo intii soo noo keentaba ilaahay ejri xasaanka siiyo ururkan dowladnimada u jihadaya ee muslimnimada oo xaqa doonaya allaha garabkooda galo allaha cisigooda weyneeyo allaha u gargaaro toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay gacankuhaynta deegaanka bacaadweyn ee wilaayadii islaamiga ee mudug iyadoona dadka deegaanka ay hadda ka soo kabsanayaan dhibaatooyinkii ay badeen ciidamada dowladda federaalka dowladda federaalka ah ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dowladda kenya oo waayihii dambe uu khilaaf kala dhexeeyey waa kan weriye cabdulaahi soomaali oo ka waramaya kadib juhdi iyo dadaal ay bixiso dowladda qatar ayaa dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay inay soo celisay xiriirkii siyaasadeed ee ay la lahayd dowladda kenya kaas oo muddooyinkii ugu dambaa xumaa ergey ka socda qatar ayaa dhowaanahan wuxuu ku sugnaa magaalada muqdisho wuxuuna la kulmay dowladda federaalka ah sidoo kale ergeygaasi wuxuu tegay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya intaasi kadib ayaa lagu dhawaaqay in xiriirka labada dal la soo celiyey dowladda kenya ayaa geesteeda iyaduna waxa ay sheegtay in ay ku farxansan tahay in dowladda federaalka ay dib xiriir u yeeshaan qatar oo ah dulaal wakiil u ah maraykanka ayaa waxa ay doonaysaa iminka inay jihayso arrimaha siyaasadda ee soomaaliya inkastoo faahfaahin dheeri aan laga helin hadday mar kale taageeri doonto madaxweynaha wakhtigiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo haddii ay iminka waddo qof cusub oo ay doonayso inay kursiga soo saarto dowladda federaalka ayaa horey waxa ay marar badan u dhaleecisay dowladda kenya waxayna joojisay qaadkii ka imaan jiray waddankeeda kaas oo aan ka soo degin magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey iminka kenya fursadaha siyaasadeed ka sokow waxa ay haysataa fursad dhaqaale waxaana qasab ah in diyaaradaheeda qaadka sida ay ka soo degi doonaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ay dowladda federaalka maamulada xiriirka lalahi ka taliyaan halkaana waxay qorshaynaysaa inay ka urursato lacago malaayiin dollar ah sanad waliba imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa dagaal kula wareegtay magaalo ka tirsan waddankaas iyadoo sidoo kalena ururka neeto oo wareejiyey saldhiggii saddexaad warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo gudbinaya sakariye cumar ciidamada milatariga xukuumadda kaabul ayaa isbahaysiga neeto kala wareegay saldhiggii saddexaad oo isaga baxeen ciidamada taxaalufka iyadoona mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay la wareegtay xarunta dhexe ee degmada burka ee gobolka bakhlaan sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca afghanistan ayaa u sheegay tv-ga al-jaziira in ciidamada jarmalka oo qayb ka ah isbahaysiga neto ay ku wareejiyeen askarta xukuumadda kaabul saldhiggii militari ee maag sbain ee gobolka balakh ee dhaca waqooyiga afghanistan waxaa xusid mudan in saldhigga maag sbain uu yahay saldhiggii labaad oo noociisa ah ee ciidamada jarmalka ay ku wareejiyaan askarta xukuumadda kaabul mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sidoo kale dagaallo culus ku qaaday magaalooyin ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda kaabul dagaal xoogan oo qaraxyo ku bilowday ayay mujaahidiintu ku qaadeen magaalada faris oo ka tirsan gobolka haraad ee dhaca galbeedka waddanka afghanistan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ayaa dhowr jiha ka weeraray magaalada iyadoona halkaa uu ka dhacay dagaal qaraar oo socday muddo saacado ah bayaan ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada faris raayada towxiidkana laga taagay bartamaha magaalada kadib markii laga xoreeyey ciidamada xukuumadda kaabul imaarada islaamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalka ay ku dishay shan iyo afartan askari oo ka tirsan ciidamada afghanistan laguna burburiyey sideed gaari oo isugu jiray noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda kaabul waxaa intaa dheer in mujaahidiintu ay la wareegeen guud ahaan kaydadkii hubka ee yilay saldhigga magaalada faris oo ka mid noqotay magaalooyinka soo galay gacanta imaarada islaamiga ah ee afghanistan dhanka kale waxaa si xawli ah mujaahidiinta kusoo gaaraya oo ciidamo kasoo goosanayo xukuumadda kaabul kuwaas oo isku soo dhiibayo imaarada islaamiga ah ee taalibaan saddex iyo toddobaatan ruux oo isugu jiray ciidamo iyo shaqaalo dowladeed oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa isku soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah afghanistan muddo ka yar hal toddobaad dayax gacmeed ka baxsaday xakamaynta dowladda shiinaha ayaa hadalhayn badan dhaliyey iyo digniino isdabajoog ah oo laga soo saarayo halka uu kusoo dhici doono dayax gacmeed ka baxsaday xakamaynta dowladda shiinaha ayaa hadalhayn badan dhaliyey iyo digniino isdabajoog ah oo laga soo saarayo meelaha uu kusoo dhici doono meelo badan oo ka mid a caalamka waxaa ka jira welwel iyo cabsi xoogan kadib markii dayax gacmeed uu ka fakaday dowladda shiinaha dayax gacmeedkan oo lagu magacaabo longimarg f b ayaa lagu soo warramayaa inuu ka baxay gacanta dadkii maamulayay waxaana miisaankiisa lagu sheegay kow iyo labaatan tan saaruuqan oo ah mid aad u weyn ayaa dulmaray waddamo badan oo caalamka ah waxaana adduunka oo idinlaga digayaa khatarta uu geysan karo dayax gacmeedkan markii uu soo dhaco warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka uu ku soo dhici doono dayax gacmeedkan oo la sheegayo inuu soo dhici doono sideedda ilaa sagaalka bisha may waxaana magaalooyinka caalamka ee laga cabsi qabo inuu ku soo dhaco ka mida new york oo ku taalla waddanka maraykanka madrid oo ah caasimada waddanka sbain iyo magaalo ku taalla waddanka new zealand dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dayax gacmeedka ka baxay xakamaynta dowladda shiinaha marka uu soo dhaco uu sababi karo masiibo weyn wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka bentagonka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in goobta uu kusoo dhici doono dayax gacmeedkan aan la ogaa karin ilaa saacado kooban ka hor soo dhicitaankiisa saaruuqa shiinaha ee lagu magacaabo longimarg f b wuxuu dhulka ku soo dhici doonaa wixii ka dambeeya maalinta sabtida balse dowladda shiinaha ayaa yaraysay khatarta ka dhalan karta soo dhicitaanka dayax gacmeedka iyadoo baahisay inuu ku dhici doono badda gudaheeda ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca xukuumadda washington ee bentagonka warbixin lagu daabacay wargeyska global times oo ku hadla afka dowladda shiinaha ayaa lagu sheegay in saaruuqa la xakameyn waayey oo gaaraya labaatan tan oo ku dhici doono biyaha caalamiga ah islamarkaana uusan waxyeello sidaa u weyn geysan doonin dayax gacmeedkan oo la filayo inuu soo dhaco maalmaha soo aadan ayay qaar badan oo ka mid a dowladaha reer galbeedka ka soo saareen warbixinno iyo walaac ay ka muujinayaan xaaladda dayax gacmeedka warkiisu waxaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa